barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha noofembar waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya saare ciidla nuur iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aadnu idinku hayna idaacaddana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay qaar ka mida dhallinyarada ka shaqaysa dekedda magaalada boosaaso shaqooyin kaloo la qabta ma jiraan haddaan dekeda waxba aysan ka degayn annagu maalintii waa seexanaa maalintii haddaan habeenkii hiddo waxba ka degayn habeenkii waa hurdo tagnaa hadday ka degayso shaqada waad aragtaa caawasay baabuurtu u raran tahay waa kuwaa soo socda haddeer aad arkaysid sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa wacyigelinta tahriibka waxaan xoogga saarnaa dhallinyarada soomaaliyeed horumarkooda iyo wax badan ay tabanayaan inta karaankeenna intaan la keeni karno inaan macnaha ka kaalmeyno tusaale wacyigeli badan inaan siino qolada buufiska uu hayo
dhinacii heesaha ayaa iyaguna qayb ka ah barnaamijkeenna
sheekooyinkaas iyo qodobo kale iyo weliba xubintii ciyaaraha ayaad goordhow maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warkii dunida ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhintay halka labaad labaatan kalena ay maqan yihiin kadib markii qarax uu ka dhacay god laga qodo macdanta oo ku yaala dalka shiinaha qaraxan ayaa ka dhacay god macdaneed si gaar ah loo leeyahay sida ay baahistay wakaaladda wararka ee shiinuhu maayar ku-xigeenka magaalada jongwing oo ah goobta qaraxu uu ka dhacay ayaa sheegay in uu socdo howlgal lagu baadigoobayo xubnaha maqan
raa-uul amiin oo in ka badan afar sannadood ganacsato garab rarata ka ahaa waddooyinka magaalada dhake ee caasimada dalka bangaladesh ayaa baadigoob aanu rajo badan ka qabeen ku raadinaya wiilkiisa oo la afduubay labadii kun iyo labiyo tobankii maalin uun kadib markii dabley hubaysani ay wiilkiisa afduubatay sanadkii labadii kun iyo labi-iyo tobankii ayuu raa-uul wargeliyey ciidamada gaarka ah ee loo yaqaano guutada rabid action oo loo soo gaabiyo r a p kuwaasi oo ka soo badbaadiyey dableydaasi afduubatay hase ahaatee wiilkiisi dib uma uu arag waxaana uu sheegayaa in ay dalbanayaan kooxdaasi in wiilkiisa uu ka bixiyo madax furasho dhan boqol kun oo laaluusha oo lacagta dalkaasi a
wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ayaa qabta howlo kala duwan qaarkood ayaa ka shaqeeya dekedda magaalada boosaaso iyaga oo doonyaha ka roga raashinka ama agabka kale ee ay sidaan haddaba waryaha v o ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa xilli habeennimo ah booqday dekedda boosaaso oo la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaas oo shaqaynaysa maxamed cambaashe iyo weliba maxamed cabdulaahi waxa ay ka mid yihiin dhallinyaro badan oo xilligii habeenkii ah ka shaqaysta dekadda magaalada boosaaso kuwaas oo rarka ka roga maraakiibta ku soo xirata gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan dekedda islamarkaana ku wareejiya gawaarida xamuulka ah waxaan kala sheekaystay shaqadaasi iyo waxa ay dekadda ka qabtaan waxaa ka mid ah ninkan dhallinyaro magacaaga maxamed cambaashe waxaa la yidhahdaa maxamed cambaashe waxaana ka shaqeeyaa daabulka haya hadda waa xilli habeennimo ah maxaa qabanaysa waxaanu raraynay markabka sukorta ee tawfiiq ee taagan baanu raashin ka gurayn waxa weeye habeenkiiiyo maalintiiba hadday wax ka degayeen annagu dekeda magaalada weyna booso baanu ka shaqaysanaa ilinkana waxaa naga soo daayeen in la yidhahda ma fahanta inkastoo ilinkan lagu dhibo ma jidhaa xilliyo kale oo habeenkii ah shaqooyin daabulka ma shaqooyin kaleoo la qabta shaqooyin kaleoo la qabta ma jiraan haddaan dekeda waxba aysan ka degayn annagu maalintii waa seexanaa maalintii haddii habeenkii hadda waxay ka degeen habeenkii waa hurdo tagnaa hadday ka degayso shaqada waad aragtaa caawa say baabuurtu u raran tahay waa kuwaa soo socda haddeer aad arkaysid Een, waxa weeye dee waanu shaqaynaa sidoo kale waa kuwaan dee baabuurta way raran yihiin caawa waanu soo raran maxaa ku dooratay marka shaqadan shaqadaasna waxaan ku dooranay dee dalkoo shaqa la'aani ay ka jirto ayaa een, waxa weeye ragga qayb mutacalimiina ku jirta jaamiciyiin baa ku jira waxa weeye shaqo dhaanto ay ay kaga fursadaan ayay weeye ma fahantay halkaana dee wax noo dhaama haddaanu helayno dee habeen markaa shaqa umaana taagnaadeen bariiskayga micnihii halkaas bariiska naga galay waxa weeye dalka shaqa la'aan ka jirta awgeed ayaa nagu kaliftay inaanu habeen markaa isu soo taagno aanu ka shaqayno een, daabulka meeqa baa ku gaadhaan habeenkii ilaa xillige ilaa iyo sagaal saac markii la adimayo adinka salaada subax qaybaan laba sii dayn baa jirto baabuurtooda rar weyda ma fahantay baabuurtii iyo waxaa kala badatay iyo wixii la keenayey dakhligii soo gelayay doonyaha iyo maraakiibta imaanaysay waxyaabaha aad qaadaan ama aad xamaashaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida raashinka iyo een, raashinkoo noocu doonaba ha ahaado saliidaha een, baastooyinka waanu gurnaa waxaanu ku xaraynaa kaydadka magaalada Ma- maxaa dhaqaalaha kaa soo gala aduu nolol maalmeedka wax nolol maalmeed wax meel ka dhigmaa ma jiraan waa maalin dagaal see ku dabartaa marka nolol maalmeedkaas nolol maalmeedka hadee adugu waxaan ku dabernaa waxa weeye adugu een, daabulkaasaan gurnaa adugu alxamdulilah rabbi alcaalamiin cidina wax naguma yeelata laakiinse wax aan u dhiganno oo micnihii melihaan dad badan baa xilligan ku dhegaysanaya waa xilli habeen bara adigu waa saddex saac ee, geeska afrika oo habeennimo ama ee, fiidnimo Ee, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhallinyaro badan oo magaalada shaqalaan ka cabanaya jira bal ka waran dhallinyaradaas dhallinyaradaasi way jirtaa qaarkood een, way jiraan dad badan oo aan xirfad dee, jaamacada intay dhammeeyeen waxay qabtaan waayeen oo qaybtood sandaqada furteen oo qaybtood een, haddii ay ku roon yihiin hadday doonaan dhikrooyin waxyaala iska kaxaysteen oo waxaa weeye dee waxaan u geenaysa duruufo awgeed baa- ay- baa u geenaysa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, imise maraakiib baa habeenkii oo kale baad eh, daabashaan ama aad eh, rarka ka dejisaan markab keliya ku soo xirta dekedeena Haye.
hal markab baa- hal markab bay qaataa oo imise markabka dhallinyaraa kaga shaqaysaa ya imise dhallinyaraa lagaga shaqeeyaa marka een, Markabkaas.
markabka waxaa lagaga shaqeeya aduu laba boqol aduu saddex boqol afar boqol waa gaadha laba boqol waa gaadha Dhallinyara.
xamaal iyo haddii noqoto iyo darawalinba Waa garta.
marka dee alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa iskaga ladanahay ishayna hooyaan iska joognaa
yaa kaloo ila jooga eh, nin dhallinyaro ah oo isagana dekada magaalada boosaaso ee ka shaqaysta sax magacaaga maxaa cabdulaahi baa la dhahaa Eh, maxamed eh, w- xilligan waa habeen eh, waan idinka raaligelinayaa Eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa ka qabataa dekada habeenkii daabulka ka- ka gurnaa habeenka ka gurnaa daabulka darawal gaadiid baa wadanaa waa garta Een, habeen iyo maalinba waan shaqaynaa daabulkaan gurnaa Een, maraakiibta iyo doonyaha waan ka qaadnaa shidaalkii raashinka bagaashka Een, waa ku labannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin geegeysaan bakhaaradan geynaa dadka dhan ka qaadnaa bakhaaradan geynaa safaro safarada ma uma baxna magaalada iyo bakhaarka bis baan ka shaqaynaa dhalinyaro badan baa joogta bal ka war dhalinyaro se u shaqeeyaan dhallinyada waa iska fiican yihiin dhammaan een, wax dhiba hadda kuma qabno shaqadeedu waa fiican tahay boqolkiiba boqol ma- maalin waxba ma seegno maalin walba wax waa qaadnaa nolol maalmeedkayga waa iska fiican inkastoo iridka nalo ku dhibo Een, sidoo kale waa iska fiicannahay yuusuf maxamuud v o a boosaaso
haatana muqdisho muumin amiin absuge wuxuu ka mid yahay urur dhallinyaro oo ka shaqeeya horumarinta dhallinyarada ururkan ayaa dhallinta ka wacyigeliya arrimo la xidhiidha tahriibka isagoo u dhaqdhaqaaqa sidii dhallinyaradu ay u heli lahaayeen waxbarasho haddaba wariyaha v o eeda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahaasi ka waraystay aad baa umahadsan tahay cabdiqaadir n caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada haysta guud ahaan horta waxay kala samey yihiin saa ogtahay dhalinyarada soomaaliyeed Een, dhalinyarada soomaaliyeed waxaa haysta caqabadooyin aada u waaweyn oo aan dhammaanteen wada ogsoonahay oo haddana sababay dhibaatooyin aada u waaweyn oo haddana ayaantan aada loo hadalhayo waxaana ka mid ah een, tahriibta oo noqotay midda hadda ugu foolaadsan uguna waaweyn dhibaato ugu badan u geysata dhalinyarada soomaaliyeed een, oo keentayna shaqo la-aan wadanka ka jirto iyo dadkii oo maxaa la dhihi jiray aada ugu amin baxay wadankooda Een, waxaa kaloo jirta waxbarashadii oo aada u liidata mararka qaar dhalinyarada Een, caqabadaha aada u badan yihiin inta badanna nolosha asaasiga ku xiriir- een, la xiriiraan Wa- waan gartay marka ururkan horumarinta dhallinyarada eh, dabcan muqdisho iyo meelo badan oo goboladan hadda ka jiro aad ka shaqaynaysaan maxaad xooga saartaan
la horta een, si aad ka garan kartid ururka magaciisa waxaan xoogga saarnaa een, dhalinyarada soomaaliyeed een, horumarkooda iyo wax badan ay tabanayaan inta karaankeenna inta aan la keeni karno in aan macnaha ka kaalmeyno tusaale een, wacyigeli badan inaan siino qolada buufiska uu hayo ee wadan waa dhalinyarada fikirka kahriibka uu ku jiro waxaa oo micnaha wadankooda cararka ah in aan wax badan uga sheegno inaysan meesha u socdaan aysan kaga fiicnayn weliba ay aad iyo aad uga xun tahay meesha ay ka tegayaan oo wadankoodii hooyo ah marka een, taasna juhdi badanaan gelinay een, gobol iyo maxaa la dhihi jiray iyo iyo caasimadba in aan s- siminaaro badan iyo wacyigelino guud iyo qaas aan siino dhallinyarada si ay si un ugu gartaan inay tahay meesha ay haddii ay noolaanayaan nolol wanaagsan iyo haddii ay nolol xun ku noolaanayaan ay ka heli karaan ay tahay wadankooda hooyo
Eh, muumin dhallinyaradaas aad la hadashaan ee aad iskugu keentaan meelaha waxyaabaha ugu waaweyna cudurdaarkooda muxuu yahay wallaahi horta dhallinyaradu inta badan waxay sheegtaan wax ugu waaweyn waa shaqlaan waxaad ogsoon tahay aad iyo aad ayaantan soomaalidu waxay qarash badan gelisaa waqti badan gelisaa waxbarashada waxaa dhacdo arday intaas sano wax baranayay inuu haddana shaqo waayo waxaa keenaysa marka hore qofku wuxuu aaminsan yahay hadduu maxaa la dhihi jiray een, shaqadu asiga uu waxbarto afar sano mise wax la mida inay shaqada soo raadsanayso marka sidaa ma ahan wadankaada wax walba in aa maxaa la dhihi jiray een, ka fikiri karto kuna xisaabtami karto wax ku qabsanayo aadan ahayn qof ku xiran afar sano kadib haddii een, saan aa heli waayo wadankan anigu waa ka tagaa mise waa ishalakeyna ma ahan marka dhalinyarada inta ugu badan shaqo la-aan ay sheegtaan marka si loo helo xalkii maxaad xooga saartaan mudnaanta horta waxaa iska leh een, sida horta een, dhalinyaradan dhalinyaradan dhalinyaradan horta si ay ku badbaado in laga fikiro Een, sida een, shakhsigan soomaaliga ah uu ku badbaado horta jawaabteeda annagu keligeen ma bixin karno laakiin waxaan isku daynaa maskaxiyan in qofkan aan dejinno haddii ay dhici karto xataa in qofkan aan ku dhiirigelinno sadiisa inay awoodo kale ku jiraan qofka waxaa laga yaabaa inuu lacagta u- uga baxayso tahriibta inuu meelo kala gelinayo marar qaar waxyaabo badan marka tahriibta iyo dadkaan ka wacyigelinayno waxaa jirto een, meelo badan oo hadda si qaas markaan u galno hadda waa kor baan ka taabanayna si fiican u faahfaahsamayo dadka tahriibta dadka ku caawiya een, inay dembiga marka qaar gees ay ka leeyihiin een, cumuuman horta markii sida xal loo heli karaa la dhaho xalka horta ma ahan in anagu dadka dadka tahriibiya qayb bay kayin baa mushkilada mushkiladaha sida waalidiinta qaarkood inkastoo waalidku uu xanuunsanayo haddana asiga marar qaar waa dhiirigelin aan dhihi karnaa Een, marka camuuman markii aa- een, aan ka jawaabo su-aasha ah maxaa xal u ah yaani keeni kara horta xalkeeda soomaalidu dhibka haysta waxaa dowlad la-aan xalka markii een, saa u wadwadid waxay tegaysaa horta een, dowlad horumarsan iyo dadkii dhalinyaro een, wasaarad dhalinyarada ka fikirta iyo daryeel qofku inuu helo iyo waxbarashadiisa marka hore aada loo kontaroolo kadibna meesha uu socdo xitaa in qofka laga sii fikiro maadaama qof dhalinyaro hadda soo baxaya uu yahay meesha isugu biishoobanaysaa laakiinse anagu dadaalka waxaan ku bixinaa qofkan een, marka u horeysa awooda asiga u qaasa inuu heli karo inaan dareensiino een, waxaad ogsoon tahay hadda inaysan dhallinyaradoo dhan tahriibin qaar baa wadankooda ku nool haddana ku nool nolol ka fiican midkan ninkan een, baxay hadduu ka badbaado saxaraha iyo kuleelkiisa biyaha iyo qarqankooda hadduu ka badbaado wuxuu ku- wuxuu tegayaa wadan oo asiga lahayn wax uu noqonayana waa ogsoonahay annagu waa ka warhaynaa soomaali boqolaala ha ka jirto marka nolol ka fiican uu haystaa midka ta- ka tegay wadankiisa sidaas oo kale inuu noqdo qofkan walaalka baxayo inuu isku dayo inuu marka u horeysa nafsadiisa uu dhiirigeliyo wadankiisana uu ku noolaado dhanka taariibta intaasaan ka sameynaa waan gartay waxbarashada maxaa ka samaysaa waxbarashada wax badan aan ardada kala qabanaa waxaa ka mid a een, ardada soomaaliyeed waxay ogsoon tahay dhammaantood isku awood ma ahan karaan ma u wada lahaan inay iska wada bixiyaan waxbarashada Een, jaamacado badan iyo iskuulle macaahid iyo bareefado oo waxaa jirto xiriir aan leenahay oo soomaalinimo iyo aan maxaa la dhihi jiray een, kula xiriirno iyaguna maxaa la dhihi jiray nagu nagu nagu aqbalo waxaa dhacday in aan arday jaamacadeed jaamiciya inaan minxa siino oo annagu aan ka soo qaadnay dhowr jaamacadood macaahido inaan ka soo qaadno oo aan geyno taasna waxay kaa waxay kaabaysaa ardayga rabo inuu wax barto aad baa umaqsanta Dhaqan.
kaasi waxa uu ahaa muumin amiin absuge oo ka mid ah dhallinyarada urur dhallinyaro oo ka shaqeeya horumarinta dhallinyarada wuxuu magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle haatana sahre intaynaan usii gudbin dhinaca wararka ciyaaraha goordhi noo soo socdaa dhinacii heesaan jalleecna waa hees uu ku luuqeeyo fanaanka codka macaan xasan aadan samantar waa heesta dejiya
xasan aadan samataarar codkiisaasi dabacsan intaa haddii aynu kaga soo tagna iyo heestaasi dejiya haatanna waa dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno maanta waxaa la dheeli doona kulmo ka tirsan champions leaga ahaan kulamada wareega gurubyada ayaa dhacaya iyadoo kulmo xiise badan ay maanta dhacayaan gruubka e haddii aynu ku horreyno naadiga f c basal ayaa la dheeli doonta naadiga b s g ee waddanka faransiiska naadiga resgrad ayaa la dheeli doonta naadiga arsenal halka la xasuusto lugtii hore in naadiga arsenal ay ku soo barbartay naadigaasi resgrad gruubka b naadiga besiktas ayaa la dheeli doonta naadiga s s c napoli halka benvika iyo dinamo kiyevna ay ballansan yihiin gruubka c ayaa ah kulanka xiisaha badan manchester city iyo naadiga barcelona oo lugtii labaad dheeli doona iyadoo lugtii hore la xasuustay kulanka dhacgegada camnu stadium ee naadiga barcelona ay ku barbaratay naadiga manchester city tababare beb gardiola oo dib ugu laabtay gegada camnu stadium ayaa wejgabax mar kale kala soo kulmay markii afar gool iyo waxba looga soo awutroonaaday naadiga kubadda cagta manchester city waxa ay itihad stadium naadiga manchester city ku martgelin doonta naadiga barcelona oo ay doonayso inay guuldaradaasi ka arsato naadiga brusia menshon galadbakh iyo celtic ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruubka d ay wada ciyaari doonaan naadiga atletico madrid iyo f c rostof halka b s v eindhoven oo lugtii hore naadiga bayan munikh wuuldaro kala soo kulantay iyadoo hadda waddanka holland ku martgelin doonto naadiga waddanka jarmalka ka socda ayna doonayso inay ka arsato gruubka e f c monaco ayaa la dheeli doonta naadiga c s k moscow oo waddanka ruushka ah tanam hasbor ayaa la dheeli doonta naadiga bayan liverkusen kulamadaas waxay yihiin dhammaantooda kuwa maanta dhici doona marka laga rabo gruubka e oo iyagu kulanka monaco iyo c s k moscow oo berito ah iyo tanam hasbor iyo bayan liverkusen oo beri sidoo kale dheli doona waxaa sidoo kale maalinta beritaa dheli doona gruubka f russia dortmund iyo naadiga sporting halka warzawa ay la dheli doonta naadiga real madrid f c copenhagen iyo leicester city ayaa beri dheli doona club bruge iyo f c porto ayaa wada ballansan yuventus iyo naadiga lyon ee waddanka faransiiska ayaa dheeli doona sevilla iyo dinamo zagreb ayaa sidoo kale dhegaystayaal wada ciyaari doona xubintii cayaarahana halkaas haynoo joogto maanta
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad kala socotaan haatanna aan jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ka hor inta aynan dhinacii heesaha aadin sahre cadiidle nuur oo barbarkayga midig fadhida ayaanu haysa mahadsanid ismaaciilow ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa dhintay halka labaatan kalena ay maqan yihiin ilaa haddana aan la ogeyn inay dhaawacmeen iyo inay dhinteen kadib markii qarax uu ka dhacay god laga qodo macdanta oo ku yaala dalka shiinaha qaraxan ayaa ka dhacay god macdaneed si gaar ah loo leeyahay sida ay baahisay wakaaladda wararka ee shiinaha maayar ku-xigeenka magaalada qaraxaasi ka dhacay ayaa sheegay in uu socdo howlgal lagu baadigoobayo xubnaha dadka halkaasi maqan geesta kalena wada nin lagu magacaabo raa-uul amiin oo inka badan afar sannadood ganacsato garab rarata ka ahaa wadooyinka magaalada dhake ee caasimada dalka bangaladesh ayaa baadigoob u jira isagoo aan rajo badan ka qabin wiilkiisa oo muddo ka maqnaa in uu helo oo la aftuubay maalin kadib wiilkiisaasi la aftuubay ayuu u sheegay amaba u wargeliyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee guutada loo yaqaano rabid action sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankiisa ay usoo badbaadiyaan wiilkiisaasi waxaana la sheegay in wiilkiisaasi la afduubtay oo ay qafaasheen dabley hubaysan lagu xidhay boqol kun oo ganaaxa amaba laaluusha aad bay mahadsan tahay sahre cidle nuur oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey laanta afka soomaaliga ee v o ead kala socotaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa haddii aad jeceshay inaad barnaamijkan kaga qaadataan fadlan ha moogaanina in aad noogu soo dirtaan somali at v o a news dt com ama aad wariyaasheeda gobolka la xidhiidhaan haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa heesuu ku luuqeeyo fanaanka dalmaryare dantaydan kaa raacaya
maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan maxaan dhammiir garashar la rabay maxaan doonoon dib jiray maxaan daraje isiri inaan isdaryeella iyo maxaan la dabayshadoon biyahaal hadimada ka jiray hadimada ka jiray maxaan kayndoodla iyo u saamiyey dagal cusuba ee maxaan ku dabaalayoon wahabay wahabay dareen kalgaxay ku habay dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday iila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday iila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan kaa raacaya maxaan daaloon dhidayey maxaan daadii isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan daaloon dhidayey maxaan daadii isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag codkaasi dalmarye wuxuu gebagabo u yahay idaacadeedii duhurnimo saare cidla nuur yaano ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinayey iyo dhinaca farsamada oo ah maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo inta aynu afarta galabnimo kulmayno waa bahda v o idinkaga tegaya sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan daaloon dhidayey maxaan daadii isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan la dayoobayo yuwaan hibashada ku qoray maxaan la dayoobayoon diiwaan hibashada ku qoray maxaan deeqtaran la iyo mulkiyay kay dahaba ee maxaan ku dallaalimoon kudayay kudayay jacayl niyadsami kudayay dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday dibnihiin muudmuudsadiyo malabka farihii darsaday hadday ila dirireen dadnimo kama eegaye dhantaydan dhantaydan ka raacaya maxaan daaloon dhidayey maxaan daadii isiri inaan isdugaashaniyo maxaan maxaan wanaag dayashar la rabay maxaan daaloon dhidayey maxaan daadihi isiri inaan isdugaashaniyo